بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد إن شاء الله سيدان كبلا سنين السدني اللبات إمانتا يوم الاثنين ayayno bilaabanaysa in sha allahu tacaala mawduuceenu maantana wuxuu yahay mawaadiic kala duwana in sha allahu ah bixi doonta iyo mashaa'ikh kala duwan marka maanta maadadeennii hore waan qaadanay qasbulfikriya yahay xisadeenaan labaadan qaadanaynana waxaa waaya in sha allahu tacaala altakfiir bayna alifraad waltafriid yani dawaabitiisi iyo wixiisi laga hadli doono waxaan noo soo jeedinaa insha allahu sheekheeni sheekh axmed maxamuud maxamed iyo axmiyare insha allahu waa dhammaan aan noo bilaabanaysaa
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آه، mowduuca ama kelmadda ciwaankeeda sida loo tilmaamay waxa ay ku saabsan tahay altakfiiru bayna alifraadi waatafriid gaalaysiinta oo u dhaxayso ifraad iyo tafriid xadgudub siyaado iyo gaboodfal ka gaabin laga gaabiyo iyada laftirkeeda amase in lagu xadgudbo oo siyaado meel aanu lahayn la dhigo casharkii kan ka horreeyey waxa uu ku saabsanaa alguluwu fi ddiin sida layskaga reebay iyo in la iltisaamo oo lagu dhego oo la qabsado wasadiyada ahlu sunnada dhexdhexaadka sharciga in la qabsado oo lagu dhego ayuu ahaa waxyaabihii madaahirta marka aan ka sheekeynaynayna madaahiruulguluwi fi ddiin waxaa ka mid ahaa mowduucan isaga ah takfiirka oo lagu sameeyey xadgudub iyo gaboodfal labadaba lagu sameeyey darsigeenna marka sidaasoo mowduucii horena calaaqo ula leeyahay mowduuc sidiisa mustaqil u ahna uu noqon karo ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaad ogsoontihiin sacaadada waxa uu ku xiray ruuxa inuu awsaaf iyo tilmaamo iyo magacyo ayaa allah subxaanahu wa tacaala uu ku xiray in la xaqiijiyo ruuxa haddii awsaaftaas ama tilmaamaha uu xaqiijiyo asmaa'da ayuu helaa asmaa'daa sharciga ahna marka uu helo axkaam ayaa ka dhalato walidaalika mas'alada aan ka hadlaynaa waxay ku saabsan tahay usuusha ahlu sunnada ah ee shanta a marka la fiiriyo waxay soo gelaysaa asalka la yidhaahdo masaa'ilu al asmaa'i waal axkaam waa masaa'il magacyo iyo axkaam ku tacalluqdo marka aan magacyo leenahayna magacyada sharcigaan u jeednaa sida iimaanka kufriga nifaaqa shirkiga dulmiga fisqiga kullu haadihi waxaa weeyaan waa magacyo sharci ah waa luqo keliya ka fiirin maynay waxaan ka eegaynaa sharci ahaan asmaa'daas ruuxa haddii ay ku sugnaatana mid kastaa waxaa ka dhasho xugun xugun baa ka dhasho ruuxii hadduu mu'min noqdo xugun buu yeelanayaa adduuniya aakhiro ruux haddii uu yeesho kaafir haddii la yidhaahdo xugun buu yeelanayaa adduuniya aakhiro labadaba ruux haddii munaafiq lagu xukumo xugun buu yeelanayaa adduuniya aakhiro walidaalika marka asmaa'da noocaas oo kale ay axkaamta ka dhalato ayaa mowduucu uu ku saabsan yahay sida sacaadada iyo liibaantu ay ugu xiran tahaa shaqaawaduna ay ugu xiran tahay walidaalika ahlu sunnati waljamaaca waxay ka qabsadeen oy ka laasimeen wasadiyada iyo dhexdhexaadka ayay ka qabsadeen mana aynan siyaadana lama imaanin sida khawaarijta oo kale tafriid iyo gaboodfalna lama imaanin sida murji-ada oo kale bal tawasaduu way dhexdhexaysteen sidaa darteed marka qof kastee masaa-ishan ka hadlaaya marka waxa ay tahay inuu aada ugu dadaalo taxari iyo dadaal uu sameeyo bal horta usuusha ahlu sunnada ee mas'aladan ku saabsan masaa'il asmaa'i walaxkaam inuu aada u ogaado cilmigeeda baxdi ku sameeyo dabadeed waxyaabaha soo hoosgelayo inuu marka intuu eego usuushaas u celiyo yaa lagama maarmaana khatarta ay leedahayna culimmadii horena waa ka hadleen waxaa aada uga hadlay raggii ka hadlayna ku jiro alimaam ibnu rajab alxambali raximahullah jaamicu lculuumi walxikam ayuu uga hadlay sharaxa arbiciinka uu ku sharxo xadiidka jibriil iyo midka kale buniya alislaamu calaa khamsin iyo marka uu sharxaayo waxa uuna tilmaamay in markaa yacnii ruuxu uu aada uga fiirsado maadaama ay masaa-ishaanu ku xiran tahay axkaam adduunye iyo mid aakhira labadaba sacaadatu dunyaa waalaakhira shaqaawatu dunyaa waalaakhira ruuxu marka inuu ka fiirsadaa inay aada daruuri ay u tahay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga waxa uu ku sheegay ama uu ku tilmaamay isagoo kasoo guuriyey abu xamid alghazaali fuqahadii shaaficiyada ka mid ahaa waxa uu yidhi waqaala alghazaaliyu fii kitaabi atafriqati bayna aliimaani waazandaqa kitaabkaa waxa uu ku yidhi waladii yanbaqii waladii yenbagii sida habboon kan habboon alixtiraazu can altakfiir gaalaysiinta in aada layskaga ilaaliyo weeyaan maa wujida ilayhi sabiilan intiiba jid loo heli karo maxaa yeelay waxa uu yidhi faina istibaaxata faina istibaaxata dimaa'i almusalliina almuqiriina bitawxiidi khata-un maxaa yeelay bannaysashada la bannaystaa dadka tukanayo ee alla towxiidka qirsan dhiigooda oo la bannaystaa khata-un gaf weeyaan waalkhata-u fii tarki alfi kaafirin fi lxayaati ahwanu min alkhata'i fii safki dami lmuslimi alwaaxid hal muslim yacnii kun gaal oo nolosha loo daayo ayaa waxay ka khayr badan tahay hal muslim oo yacnii khalad lagu dilo sidaasuu marka tilmaamay nacam qaacidadaana shalayna waxbaan kasoo tilmaamay kasoo tilmaannay alkhata-u fi lcafwi khayru min alkhata'i fi lcuquuba ayay soo gelaysaa nacam nebiguna sala allahu calayh waali wasalam arrintaa khuduuradeeda waa ka warramayo waxa uu yidhi idaa qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir faqad baa'a biha axaduhumaa fain kaana kamaa qaal wa ilaa rajacat calayhi qofku haddii uu walaalkii ku yidhaahdo gaal yahow ama yaa kaafir gaalow faqad baa'a biha axaduhumaa midkood ayaa la laabto fain kaana kamaa qaala siduu u yidhi haddii ay tahay dee kii ayay ku dhacaysaaba wa ilaa rajacat calayhi ninkii lagu tuuray haddaanu gaal ahayn isaga ayay ku soo noqonaysaa akhrajahu shaykhaan min xadiidi bni cumar haddaba marka haddii arrinku ay sidaan uu u adag yahay wuxuu u baahan yahay marka cilmi in lagu fiiriyo iyo tahabut fara badan laba dhibaato ama laba cudur baana ka timaado labadaa cudur waxa ay tahay in laga badbadiyo oo takfiirkii uu noqdo ruux aan mudnayn in la dul saaro dhinaca kalena waxay noqon kartaa takfiirkii in la dul dhigo oo la dul saaro ruux gaalnimadii mudan in yacni waxaan ujeedaa ruux gaalnimadii mudan in aan la gaalaysiinin oo kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacuba ay gaalaysiiyeen in gaal ma ahan la yidhaahdo iyaduna waa waa mafsado kale iyo dhibaato kale sidaa darteed muftigii mufti diyaari najdiya abu batiin waxa uu yidhaahdaa fataawa al-aima najdiya sida ku sugan juska saddexaad saddex boqol soddon iyo lix waqad istazalla shayطaanu akhara annaasi fi hadihi اlmas'ala waqad istazalla shayطaanu shayطaanku wuxuu simbiririxiyey akhara annaasi dadka badankood fi hadihi اlmas'alati mas'aladan faqasara biطaa'ifatin dad aad iyo aad ayuu ugu gabood falay faxakamuu biislaami man dallat nusuusu اlkitaabi wاsunnati waاlijmaaci calaa kufrihi qolo gaboodfal ayuu ku qabtayoo dad kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacu ay gaalnimadooda xugmiyeen ayay iyagu islaamiyeen oo islaam ka dhigeen wa tacaddaa biaakhariina kuwana waa la xadgudbay fa kafaruu markaasay waxay gaalaysiiyeen oy kufrisiiyeen man xakama alkitaabu wasunnatu waalijmaacu biannahu muslimun dad kitaabka iyo sunnada ijmaacu inay muslimiin yihiin ay xukumeen ayay gaalaysiiyeen waa ifraadkii iyo tafriidkii ayb markaasuu wuxuu yidhi fayaa musiibata alislaami min haatayni daa'ifatayni wa mixnatahu mintayni kalbaliyatayni musiibada islaamka ku habsatay weynaa kaga habsatay labadan daa'ifo oo qolana ay yacnii qofaan gaalnimo mudnayn ay gaalaysiinayso qolana kii ijmaacu uu ku guntamay gaalnimadiisa inay islaamiso ay doonayso nacam intaas marka waa iska tamhiid iyo gogol dhig nacam intaas waa tamhiid iyo gogol dhig weeyaan amaa inta kale mowduuca waxaan u qaybin doonaa in shaa allahu tacaalaa alkufru macnaahu lugatan wa sharcan kufriga macnihiisa luqada iyo macnihiisa sharci dabadeedna waxaan gelaynaa mowduuca labaad anwaacu lkufri biictibaaraatin cadiida kufriga qeybihiisa annagoo dhowr meelood ka fiirinayno dhowr dhinac aan ka eegeyno tan saddexaad dawaabidu takfiiri almutlaq takfiirka mutlaqa ah ee ruux mucayana aan ku wajahnayn dawaabidda uu leeyahay suma waxaan u dambaysiinaynaa dawaabidu takfiiri almucayan ruux mucayanoo hebel hebel kufrigu marka uu ku wajahan yahay dawaabiddiisa waxa layska rabo awalan tanayna marka dawaabidda masalada ay ka soo baxaysaa haddii in shaa allahu tacaala mowduucu ou waqtigu noogu saamaxo intan wax ka mida waxaa dhici karta inaan jelso kale u baahanno haddii aan jelsadan ku dhammaysannana waa sidii aan rabnay kow kow marka waxa ay tahay alkufru luqatan kufriga luqa ahaan waxaa weeyaan ibnu faris sida uu leeyahay kitaabkiisa mucjam maqaayiisi luqa alkaafu walfaau walraa-u aslun saxiix kelmadda yacni waa kaaf iyo fa iyo ra kaafka iyo fa-da iyo ra-du waa asal saxiix ah yadullu calaa macnan waaxid hal macno ayuuna tusayaa wa huwa asatru waaltaqdiyatu hal macno ayuu tusayaa macnahaasuna waxaa weeyaan asturid shay la asturo wataqdiyatu iyo dabool la daboolo ayb alkufru marka waxa uu yidhi alkaafu walfaau walraa-u aslun saxiix yadullu calaa macnan waaxidin hal macno buuna tusayaa wa huwa asatru wataqdiyatu macnahaasuna waxaa weeyaan asturid iyo daboolid idan marka kufriga macnihiisa luqada waxaa weeyaan assatru wataqdiyatu ibn اlahir abusacaadaat ibn اlahir kitaabkiisa annihaaya fii qariibi اlxadiid waxa uu leeyahay aslu اlkufri taqdiyatu الshay-i taqdiyatan tastahlikuhu kufriga asalkiisu waxaa weeyaan shayga in la daboolo daboolis baabi'inaysa isaga dhanba taqdiyatan tastahlikuhu macaanidan luqadana macaanidan hadda aan soo sheegno asatru wاtaqdiyatu ayuu ku dul wareegaa kufriga macnihiisa sidaa darteed qur-aanku waxaad arkaysaa inuu ka cabiray mararka qaar ruuxa abuurka duugo ama abuurka aaso wuxuu ku magacaabay kaafir buu ku magacaabay oo ilaahi subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi kamahali kayfin acjaba alkufaara nabaatuhu sidii roob oo kale acjaba alkufaara gaalada yaabgeli ee yacnii acjaba alkufaara kuwa yacnii abuurka duugo oo beeraha falo yaabgeliyey nabaatuhu ou yaabgeliyey yacnii soo dhalashadiisa iyo abuurkiisa iyo dhirtiisu ay yaabgelisay macnaha marka aayaddaas alkufaar waxaa weeyaan dadka abuurka duugo waay macnihii luqada ahaabuuna ka socdaayo assatru wataqdiyatu sidii kaafirka luqa ahaan marka waxaa sidoo kale luqa ahaan kufriga lagu idlaaqaa habeenkii oo waxaa la yidhaahdaa habeenkii kaafir alleylu kaafirun habeenku kaafir baa lagu sheegaa sababta waa maxay liannahu yasturu bidulmatihi kulla shay-in maxaa yeeley mugdigiisa ayuu wuxuu ku asturaa oo ku daboolaa wax kasto kufrigii luqa ahaan intaa ayaan uga tag ayaan uga tegaynaa amaa alkufru sharcan sharcigu muxuu kufri u yaqaanaa awalan tacaariifta iyo qeexitaanka sharciguna luqaduna macno ayaa shaygu ay u yeeshaa sharciguna macnou u yeelaa macnaha sharciga iyo macnaha luqadana calaaqabaa ka dhexayso daa'iman waxaa dhici karta shaygaa kelmadani sharcigu inuu macno u yaqaano waxaan ujeedaa luqadda luqawiyiintu inay macno u yaqaanaan sharcigii markuu yimid macaani inuu ku siyaadiyey marka sharciga kelmaddii macnihii luqa ahaan loo yaqaanay kelmadda in sharcigu ou macaani kusii dardaray oo aan luqad loo luqad ahaan loogu aqoonin sidaa darteed ninka sharciga ka hadlaayo wuxuu u baahan yahay macnaha sharcigaana inuu fiiriyo luqadii markuu soo fahmo sharcigii macaanidiisana inuu tilmaamo haddii marka laakiin xaqaa'iqdii sharciga ahayd aad kaga gaabsato luqad keliya khalad aad iyo aada u weyn baa dhaco walidaalika kelimatu اliimaan wa kelimatu اlkufri wa kelimatu اnnifaaq wa kelimatu اlظulmi wاlfisqi waxaasoo dhan kelimaad sharci ah bay noqdeen macaani sharci ah bay noqdeen oo sharcigu axkaam buu ku xiray marka waa in la yidhaahdaa sharcigu muxuu ku qeexay kufrigu muxuu ku qeexay iimaanku muxuu ku qeexay oo in dib loo milicsado ee aan lagu gaabsanin keliya kufri luqad waxaa lagu dhihi jiray satri sharcigana satri unbaa lagu dhahaa ma ahan sidaa nacan sharcigu marka wahaakada salaadaa lamida salaada luqadana ducaa lagu yiraahdaa laakiin sharcigu maxay noqonaysaa marka tii sharciguna farayo wa aqiimu salaata ma intaan baxnaan iska ducaysanaynaayon iskaga tegaynaa mase macaani gooni abaa sharciga oo u yeelay macaani gooni aba u yeelay aqwaalun wa afcaalun muftataxatun biاltakbiiri wa muqhtatamatun bitasliim ayb kufriga iyo mas'alo walbaa marka kelmad walboo sharcigu macno u sameeyeyna waa noocaas haddii layskhilaafo marka waxa laga hadlayaana ay sharci yihiin waxaa loo laabanayaa marka macnihii sharciga ee tii luqada ahayd loo laaban maayo imaam axmed waxa uu yidhaahdaa in badan dadku waxay ku dhumaan caqiidada ay uga dhumaan laa siyamaa masaa-ishan inay luqada keliya ictimaadaan oo aynan sharciga eegin oynan fiirinin ayb maalan murji-ada oo kale iimaan waxay uga gaabsadeen macnihii luqada ahaa tasdiiq oo ninku hadduu qalbigiisa ilaahay ka rumeeyo wax dambe oo iimaano u dhiman male bay dhaheen ayb waxay kaloo la aadeen marka ina aladiina aamanuu wa camiluu saalixaatina waxay la aadeen cadafku maadaama luqa ahaan takaayur ou faa-iideeyo muqaayaro ou keeno waxay dhaheen iimaan iyo camal haddii laysku cadfay camalku iimaanka mid ma ahan bay dhaheen iyagu intaa marka luqo unbay daba joogaan mar walba laakiin waxay ka tageen macnihii sharciga iimaanku ou u bixiyey ee nebiguna ku hadlay ee shaaricuna ou ku hadlay nacam marka kufriga haddaan usoo laabanno macnihiisa sharciga ah waxaa weeyaan ee uu ku tilmaamay awsaaf cadiida ah waxaa ka mid a abuu mansuur alashari waxa uu yidhi tahdiibu luqa kitaabkiisa mararka qaarna luqa ahaan buu ashyaad u tacriifiyaa wixii sharci ahna wuxuu u tacriifiyaa sharci ahaan abuu mansuur yani alashari kitaabkaa tahdiibu luqa lugawina waa yahay faqiihna waa yahay bal waxa uu leeyahay kitaab la yidhaha azaahir oo gariibka fiqiga shaaficiga kelimaadka gariibka ku ah oo ku sharxa ayuu leeyahay walidaalika marka isagoo soo guurinayo can illeyth leyth ka soo guurinayo ayaa waxa uu yidhi kufrigu alkufru naqiidu liimaan kufrigu iimaanka cagsigiisa waa shayga marka lagu tacriifinayo mararka qaar didkiisa lagugu tacriifin lidkiisa ayaa lagugu tacriifinaya kufri maxaa lid u ah iimaan marka wuxuu ku yidhi alkufru naqiidu liimaan waa waxaa iimaanka ka soo horjeeda ibnu farisna saasoo kale uu yidhi firus abadi qaamuusulmuxiidku asaguna sidaasuu tilmaamay alraaqibu alasfahaani kitaabka la yidhaha mufradaat lqur'aan waxa uu yidhi alkaafiru cala aliطlaaqi mutacaarafun fi man yajxadu alwaxdaaniyata aw alnubuwata aw alshariicata aw halaathataha kaafir markaa sida mutacaarafkee la yaqaana waxaa lagu idlaaqaa lagu sheegaa ruuxa ilaahay waxdaaniyadiisa diido nebinimada ruuxa diido ama sharciga diido ama saddexdoodaba diido intaa mid ka mida diido ama saddexdooda wada diido ibnu xasmi alimaam abu moxamed cali ibnu xasmin alandalusi raximahu llah kitaabkiisa alfisal fi lmilal wannixal juska saddexaad safxada laba boqol konton iyo saddex waxa uu yira uu yidhi isagoo kufriga tacriifinayo jaxdu alrubuubiyati kufrigu waxaa weeyaan rabbinimada ilaahay oo la diido wajaxdu wajaxdu nubuwati nabiyin min alambiyaa nebi ambiyada ka mida nebinimadiisoo la diido saxat nubuwatuhu fi lqur'aan nebigaas oo nubuwadiisu ay qur-aanka ku ansaxday ow jaxdu shay-in ama shay in la diido mimaa ataa bihi rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama wixii rasuulka ou la yimid ah mimaa saxa cinda jaaxidihi weliba midka diidayana agtiisa oo ka ansaxay kan diidayana agtiisa oo ka ansaxay binaqli lkaafati oo uga ansaxay ow camalu shay-in ama shay samayntiisa qaama alburhaanu bianna alcamala bihi kufrun shay sharcigu ama deliilku caddeeyey inuu gaalnimo yahay ayuu sameeyey ruuxaani shay yacnii sharcigu ama adiladu ay tilmaantay inuu in samayntiisu inay gaalnimo tahay ayuu ku kacay waxyaabahaabuu kufriga ku qeexay jaxdu rubuubiyati wa jaxdu nubuwati nabiyin min alanbiyaa'i saxat nubuwatuhu fi lqur'aan aw jaxdu shayin mima ataa bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama mima saxa cinda jaaxidihi binaqli lkaafati aw camalu shayin qaama alburhaanu biana alcamala bihi kufrun waxyaabahaasu ku qeexay ayb kufrigu intaan kuma koobna laakiin waa tacriif oo bibacdi ajzaa'ihi waay qeybo kamida ayuu sidaa ayuu ku tacriifinaya ibnu xasmina masaa-isha kufriga iyo iimaanku ka mid ma aha masaa-ishii lagu qabsaday ee markaa yacnii oo ahlu sunnada ku khilaafay ka mid ma aha sida sheekhulislaam ibnu teymiya juska toddobaad majmuuculfataawaha oo ku tilmaamo bal masaa-ishan iimaanka iyo kufrigu ahlu sunnaha ayuu waafaqay nacam ee masaa-isha isaga lagu qabsaday waa masaa-il asmaa'i wa sifaat masaa-isha sifaatka ay ku tacalluqa weeyaan walidaalika marka ibnu teymiya iyo hayruhu ay kasoo naqliyaan masaa-il lkufri waal-iimaan marka la joogo taas marka waa iska baraarujin iyaduna abulbaqaa ayuub ibnu muusa alxuseyni alkafwi kitaabkiisa alkuliyaat la yidhaha safxada toddoba boqol lixdan iyo saddex waxa uu sheeg waxa uu yidhi alkufru luqatan asatru kufriga luqa waxaa lagu yihaha qarin wa shariicatan sharci ahaanna cadamu liimaani iimaan la-aan camaa min sha'nihi waxa sha'nigiisu uu yahay iimaan shayga sha'nigiisu uu yahay in la rumeeyo kolka la waayo ayaa kufri la yidhaahdaa nacam cadamu liimaani camaa min sha'nihi yacnii rumayn la-aan wax sha'nigiisu in la rumeeyo ay tahay inaan la rumaynin baa kufri la yidhaahdaa ayb marka aan leenahay camaa min sha'nihi al-iimaan waxay noqonaysaa shareecadu waa laba un imaa waxaa weeyaan akhbaar ilaahay uu kaaga warramaayo rasuulka kaaga warramaayo akhbaarta iimaankeedu waxaa weeyaan tasdiiq in la rumeeyo wa imaa awaamir waayo shareecadu waxyaabana waa lagu faray kaas samay kaas ma bannaana kaas waa xaaraam kaas waa waajib awaamirta iyo nawaahidana waxaa laga iimaankoodu waxa uu yahay inaad diyaar u noqoto oo dusha u ridato inaad u hoggaansamayso waa laba shay marka nacam in la ogaada waa aaday muhiim u tahay fii hada albaab iimaanku waxyaabaha akhbaarta ah ee alleh rasuul ay kaaga warrameen tasdiiq waa inaad ku qaabisho waxyaabaha awaamirta iyo nawaahida ahna maxaa ku qaabilaysaa inqiyaad waxaad diyaar u noqonaya dusha aada u ridanaysaa inaad u hoggaansamayso inqiyaadka asalkiisuna qalbigu ka dhacaa haddaad marka horeba u hoggaansami weyso wax alla ku faray sharciga ilaahay haddaadan u hoggaansanayn waa kufri weeyaan oo iimaan la-aan waay waa cadamu liimaan intan marka tacaariiftan markaan soo qaadno fataxasala mima dakarnaa waxyaabahan waxaa ka soo xasilay marka ana alkufra sharcan kufrigu sharci ahaan waxaa la yidhaahdaa did liimaan iimaanka didkiisa ama waxay ku tacriifiyeen juxuud qaarkoodna iyagoo markaa u jeedo min baabi tacriifi shayi bibacdi afraadihi ee gaalnimada juxuud keliya kuma koobna sida in shaa allahu tacaala aan sheegi doonno isku soo duuduub luqada kufri waxaa lagu yidhaha asatru wataqdiya wataqdiya sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa did liimaan kufrigu waa iimaanka cagsigiisa ayb ama waxaa weeyaan in la diido wax sha'nigiisu ay ahayd in la rumeeyo o yacni jaxdi iyo waxay ku wada ama waxay ku sheegeen diduliimaan in diduliimaan lagu tacriifiyaana fiican maxaa yeelay jaxdi keliya haddii lagu sheego ruuxa waxaa dhici kara isagoo waxba dafirsanayn haddana inuu gaal noqdo sida aan arki doonnaba insha allahu tacaala ayb waa qayb juxuudku waa qeyb kamida un kufriga ayuu noqon haddaba marka aliimaanu luqa marka haddii kufriga aan ku qeexnay did liimaan ama naqiidu liimaan aan ku sheegnay waxaa laabudda a marka iimaanow maxaa tahay marka in la ogaado maa huwa aliimaan iimaanku muxuu yahay si koobanaan iyada u maraynaa marka iimaanka luqada waxaa lagu yidhaha aliqraar wa qiila atasdiiq sharciga iimaan waxaa lagu yidhaahdaa say ahlu sunnaha isku waafaqeen al-iimaanu qowlun wa camal yaziidu wayanqus iimaanku waa qowl iyo camal qowl marka aan leenahay laba ayuu ka koobmaa qowlulqalbi iyo qowlulisaan qowlulqalbi waxaa weeyaan ilaahay in la barto macrifada tasdiiqan la rumayn waxyaabaha weeyaan qowlu lisaanna waa laa ilaaha ila allahuda lagu dhawaaqayo waa camalkuna laba u kala kacaa camalulqalbi iyo wa camaluuljawaarix camalulqalbi waxaa weeyaan xubbiga ilaahay la jeclaanayo iyo inqiyaadka loo hoggaansamayo oo shareecada dusha loo ridanayo la aqbalayo iyo khawfka iyo cabsida ilaahay laga cabsanayo iyo khushuuca iyo acmaalulquluub waa iimaankayna ka mid tahay sidoo kale acmaaluuljawaarixna de waxaa ka mid a salaada iyo dawaafka iyo jihaadka iyo waa min acmaaliiljawaarixi wa iimaanku marka qowlun wa camal marka laleeyahay qowlulqalbi wallisaan wa camaluulqalbi waljawaarix weeyaan haddaba isagoos yaziidu biaacati daacadu ku ziyaadaa wayanqus bilmacsiya macsidana waa ku nuqsaamaa ayb intaa marka aan garanno waxaan u baahannahay haddana iimaanku waa shucab qaybo ayuu kala leeyahay sida nebigu way yidhi aliimaanu bidcun wa situuna shucba sida bukhaari uu warinaya ow bidcun wa sabcuuna shucba riwaayada muslim aclaaha qowlu laa ilaha illa allah baa ugu sarrayso wa adnaaha imaadat ladaa cani ariiq waxaa ugu sarraysa laa ilaha illa allah waxaana ugu hooseyso imaadat ladaa cani ariiq jidka oo qashinka laga qaado walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qeyb iimaanka ka mid ah xishoodku waa camal qalbi ah imaadat ladaa cani ariiq waa camal jawaarixda laga sameeyo qowlu laa ilaha illa allahna waa wax afka laga dhahayo iimaanku marka saddexdiiba xadiidkaabaa tilmaamay uu ka koobnaa haddana waxyaabaha ahlu sunnati waljamaaca ay uga soocan yihiin ahlu bidcada masaladan khilaafka ka keentay waxaa ugu muhiimsan iyagoo iimaanka yidhi qowlun wa camal weeyaan ayay haddana waxay yidhaahdeen ilaa ana lahu aslan wa farcan waa qaacida in la qoro u baahan la dabdiyana u baahan ilaa ana lahu aslan wa farcan iimaanku qeybihiisu isku wada mid ma aha qeyb baa asala qeybna waa farac qeyb baa asala qeybna waxaa weeyaan waa farac wixii asal noqdaa marka ruuxii laga waayo iimaan dhan lagama helin wixii ruuxii laga waayo farac laga waayana waxaa dhici karto iimaan wow haystaa laakiin nuqsaan baa iimaankiisa gelayso ilaa ana lahu aslan wa farcan waa meesha iyo nuqdada ay ku kala tegayaan khawaarijta iyo ahlu sunnada khawaarijtu acmaashu waa iimaan way dhahayaan say ahlu sunnadaba u dhahaan laakiin meesha khawaarij iyo ahlu sunna ku kala tegayaan mafraqu duruqna ah meesha duruqdu ku kala baxayso ee ahlu sunnahana dhan u bayrayaan kuwana dhinac ay u baxayaan waa meeshan khawaarijtu ayagu shucabul iimaan uma kala qaybsana asal iyo faracna uma kala laha dhammaan waa wada usuul bay qabaan walidaalika ruuxii waajib ka taga min alwaajibaat waa gaal cindahum haddii aanu ka toobad keenin waa gaal ilaahayna gaalnimo kula kulmaa bay dhahayaan ahlu sunnadana waxa ay dhahayaan maya ee iimaanka geed baa lagu shabahay geedkuna asal iyo farac buu leeyahay asalkiisu waa xididada iyo jiridda faraciisuna waa laamaha ninkii marka ay laani geedku marka ay laama ka maqan yihiin waa naaqis laakiin geed waayahay weli marka jiridda loo siibana ama xididka laga siibana geed damba la odhan maayo meeshaa geedaa jooga la dhihi maayo ilaahayna waxauu yidhi alam tara kayfa daraba allaahu mathalan kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa marka ninka walidaalika aslul iimaanku marka asal iyo farac buu leeyahay wa calaa daalika ayayna ahlu sunnaha ku socdeen khawaarij kulligiis waa isku wada miday dheheen waajib kasta oo waajibaadka iimaanka ka mida waa asal ruuxii laga waayo waa gaaloobaya walidaalika murtakibu lkabiira cindahum gaalnoda iyaga agtooda murji-adu ayagu dhinac kaley mareen waxay yidhaahdeen wax asal iyo farac la yidhaha ma jiro oo ruuxu mar hadduu laa ilaaha illa allaahu yidhaahdo dembi kasta ou sameeyo waajib kasta ou ka tago iimaankiisu waa u kaamil wax ka naaqusaya ma laha markaasay tusaale waxay u keeneen marka wax aan alleh rasuulba iimaanku aynan ku tusaalaynin oo waxay ku mihaaleen labaatan diinaar labaatan diinaar haddii hal diinaar laga bixiyo waxay dhaheen mar dambe labaatan la odhan maayay dhaheen marka mihaalkii way qaldeen mihaalkii shareecada ay t mihaalkii ilaahay rasuulkiisa ay iimaanka ku mihaaleen bay ka tageen mid iyaga min cindihim bay la imaadeen laba marka aan diinaarku aan leenahay labaatan diinaar marka la leeyahay labaatanka ayaan asal iyo farac lahaa karin labaatan waa tiro aan asal iyo farac kala qeybqeybsami karin laakiin geedku wou qeybsami karaa oo wuxuu leeyahay xidid jirid iyo laamo iimaankuna saas u qaybsami karaa sida aayadda aan ku tilmaanay marka in geed lagu mihaalaa ka wanaagsan ilaahay baa ku mihaalay nebigana waa kii ku mihaalay ninka mu'minkaa muxuu shabahaa buu yidhi geedka timirta nacam geed timir a nacam ayaa lagu shabahay marka waa in asalkaa aad mar walba loo fiiriyo in markay leeyihiin al-iimaanu qowlun wa camal ilaa ana lahu aslan wa farcan bay leeyihiin sidaa ayaa marka waxaa taxqiijiyay ayma badan laba imaam baan tusaale usoo qaadanayaa alimaamu almarwasi moxamed ibnu nasr almarwasi laba boqol sagaashan iyo afartii buu dhintay isaga iyo imaamu lbukhaari isku shuyuuq waayo mararka qaar waa raggii marka a'imadii hore wa juska labaad safxada toddoba boqol iyo laba kitaabka tacdiimu qadri salaah la yidhaha waxa uu leeyahay ilaa ana lahu aslan wa farcan iimaanku asalay farc buu leeyahay fa asluhu asalkiisu waa maxa aliqraaru bilqalbi qalbiga in laga qirto can ilmacrifati wa huwa alkhuduucu lilaahi qalbiga in yacni macrifada aad alla garatay inaad qalbiga ka qirato qirashadaas maxay noqonaysaa alkhuduucu lilahi ilahay in loo khuduuco bilcubuudiyati cibaado loogu khuduuco inaad diyaar u noqoto inaa ilaahay cibaado ugu khuduucdo waalkhuduucu lahu birububiyati rububiye in loogu khuduuco wakadalika khuduucu lisaani waxaa ka mid a asalka carabka oo khuduuco muxuu ilaahay ugu khuduucayaa carabka biliqraari bililaahiyati inuu qiro macbuudnimada alle laa ilaaha ila allahu buu qiranayaa bilikhlaasi lahu min alqalbi wاllisaani anahu waaxidu laa shariika lahu huma furuucu haadayni alkhuduucu lahu biadaaءi اlfaraa'idi kuliha yacnii qalbigii iyo carabkii inay ilaahay u hoggaansamaan koow asalkii waa kaas waa furuucdiina maxay tahay huma furuucu haadayni alkhuduucu lahu in ilaahay loo hoggaansamo loo khuduuco biadaa'i lfaraa'idi loogu khuduuco camal ahaan in loo sameeyo faraa'ishi tii hore waxay ahayd in la tasdiiqo diyaar in loo hoggaansamo in diyaar loo noqdo afka in laga qirto ayay ahayd furuucdiina waa maxay in gacmaha laga qabto oo shaqadii la qabto alimaam maxamed ibn isxaaq ibni mandah saddex boqol sagaashan iyo shantiiba u dhintay kitaabulimaan buu leeyahay kitaabkaa waxa uu yidhi waqaala ahluljamaacati ahlusunnati waljamaaca waxay dhaheen al-iimaanu hiya daacaatu kulluhaa iimaanku waa daacaadka oo dhan waa iimaan daaca kastaa waa iimaan nacam bilqalbi wallisaani wa saa'iri aljawaarixi hayra ana lahu fiiri laakiin hayra ana lahu aslan wa farcan laakiin waxa uu leeyahay iimaanku asal ee farac daacaadku asal ee farac bay leeyihiin fa asluhu iimaanka asalkiisu waxaa weeyaan almacrifatu billaahi ilaah in la aqoonsado watasdiiqu lahu in loo rumeeyo wa bihi in isaga la rumeeyo wa bimaa jaa-a bihi min cindihi waxaa agtiisa ka yimid oo dhan in la rumeeyo bilqalbi laga rumeeyo wallisaani carabkana laga rumeeyo maca alkhuduuci lahu diyaarna loo noqdo in khuduuc ahaan loo khuduuco waalxubbi lahu la jeclaado waalkhawfi minhu ilaahay laga cabsado watacdiimi lahu la weyneeyo maca tarki takaburi waalistinkaaf adoo ka tegaayo isla weynin iyo santaagid walmucaanadati iyo sharciga inaad ku madax adeegto fa idaa ataa bi hada alasli asalkan haddii uu la yimaado faqad dakhala fi liimaan iimaankii waa soo galay walazimahu smuhu magacii iimaankana waa u laasimay walazimahu smuhu wa axkaamuhu magacii iimaan iyo axkaamtii iimaanka waa u laasimeen walaa yakuunu mustakmilan mid dhammaystirtayna ma noqonayo lahu iimaanka xataa yaأtiya bifarcihi ilaa uu farciisa kala yimaado wa farcuhuna waxaa weeyaan almuftaradu calayhi waxyaabaha lagu farad yeelay aw ilfaraa'idu ama faraa'isha waijtinaabu lmaxaarimi iyo xaaraamtoo laga dheeraado xalu shaahidka waxaa weeyaan iimaankiibu wuxuu u qeybiyey asal iyo farac u qeybiyey wixii asal noqdana ruuxii aan la imaanin maba soo gelinba iimaanka wixii ruuxii asalkii la yimaadana furuucdii ka tegey mumin waa la dhihi karaa laakiin naaqisuul iimaan weeyaan faraca uu ka tegay haddii uu yahay farac waajib ah ayb iimaanka marka waxaan uga baxnay aliimaanu qowlun wa camal yaziidu bidaacati wayanqusu bilmacsiya ilaa ana lahu aslan wa farcan asale farac inuu leeyahay haddii marka kufriga aan niri iimaanku kasoo horjeedaa alkufru didu liimaan haddii aan dhahnay iimaankiina aan u qaybinay qeyb asala iyo qeyb faraca aan u qaybinay kufrigiina ka waran isagu marka nacan sidaa ma noqonayaa kufrigii isagu marka waxa kufriga kasoo horjeedo aslul iimaan kufri kasto gaalnimo kasta oo aslul iimaan kasoo horjeedo waxay noqonaysaa kufrun akbar kufri weyn oo diinta looga baxo furuucdii iimaanka waxa ka soo horjeeda kufri baa la dhahaa iyada xataa kufriga ka soo horjeeda laakiin kufrun asqar buu noqonayaa maxamed ibnu nasr marwasi tacdiimu qadri salaah saasuu ku taxqiijiyey aimo badanna ka sheegay waxyaabahan oo dhan marka masalada fahamkeeda ayay gundhig ay u yihiin waana daruuri marka iimaankii asal ee faraca aan u qaybinay wax allaale wixii aslul iimaan ka soo horjeedo maxay noqonayaan kufri akbara wixii furuucul iimaan ka soo horjeedana maxay noqonayaan kufri asqara maalan wax allaale wixii ka soo horjeeda inqiyaadka qalbiga inaa ilaahay diinkiisa u hoggaansato qalban wixii ka soo horjeeda maxay noqonayaan kufri akbara iqraarkii afka inaad t ka tawxiidsato ayuu ruuxii diiday kufri akbar baa kasoo horjeeday la asal bay ahayde tasdiiqii ilaahay la rumaynaye jacaylka ilaahay la jeclaanaye ruuxa yacni aan la imaanin asal buu ka tegey cagsigeedu waa gaalnimo marka oo weyn furuucdii iimaanka dhammaystiraysa soo qaado adaa-u lamaana maalan ammaanada oo la guto waa waajib ruuxii ammaanadii uu gudanayay buu ka tegey waa khiyaanay ammaanadii buu khiyaanay maxaa la dhahayaa marka gaalnimo ma ku dhacay gaalnimo waa ku dhacay iimaan ma leh laakiin gaalnimada uu ku dhacay tii diinta looga baxaya miya maya waa kufri asqara sababtoo ah adaa-u lamaanati min al iimaan waa ka mid ahayd laakiin asal miyay ahayd mase farac farac bay ahayd nacam wahaakadamararka qaar waxaa kaloo iyadana inaan ogaano loo baahan yahay waxaa dhici karta kufriga in la itlaaqo marka ka weyn inuu noqdo ka yar inuu noqdana way dhici kartaa waxaa dhici karta magaca adulmu in la itlaaqo dulmi marka sharcigu uu sheego ilaahay ku hadlo ama rasuulka ou yacni kelimadan dulmi markuu ilaahay sheego ama rasuulka ou sheego dulmigu wuxuu noqon karaa kufri wuxuu noqon karaa dulmi macsi ah fisqigu wuxuu noqon karaa fisqi akbara iyo fisqun duuna fisqin oo gaalnimada ka hooseeyo marka meel walboo qur-aanka ka mid a markaad fisqi ku aragto ha u qaadanin ruux uun iska muslim ahoo faasiqnimo ku dhacay un ha u qaadanin fisqigu waxaana waa noqdaa gaalnimo fisqi aan gaalnimo ahaynna waa jiraa dulmi gaalnimo ah baa jiro dulmi aan gaalnimo ahayn baa jiro kufri waxaa jira akbara mid duuna kufrin oo aan gaalnimadii weyneyd aan ahayn wahaakada intuna nusuustaa ku tusayso ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dulmiga markaan soo qaadna aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dulmigaas waa maxay shirki weeyaan sida nebiga ku fasiray dhinac kale ilaahay subxaanahu watacaala waxau yihi uma awrahna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina fa minhum daalimun linafsihi ninkan marka daalimkaa gaal maa laga wadaa hadda macnihiisu maya waa ahlu qiblo waaye waa daalim oo yacni ku yacni naftiisa ku xadgudbo dulmi ku kacay laakiin aan shirki ku kicin dulmi oo macsi ah buu ku kacay waxaa ku tusaysa aayadda ka dambayso jannaatu cadnin yadkhuluunahaa ayaa ku tusayso nacam jannada inay gelayaan baa la tilmaamay haddana saddex sinfiyo ahlu qiblaha ka mida weeyaan fisqigu waa sidoo kale mid waa gaalnimo afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun waa gaalka faasiqaas bidaliili aayadda dambe wa ama aladiina fasaquu fama'waahum nnaaru kulamaa araaduu an yakhrujuu minhaa uciiduu fiiha mu'minka sidaa lama yeelo kuma waara naarta ruuxa qof muslima qadfo gaal ma ku noqonayo bimujarad qadafkaas haddana faasiq baa lagu sheegay wladiina yarmuuna waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajliduuhum hamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadaa wa ulaa'ika hum lfaasiquun baa leeyahay idan marka waxaa qalad ah marka dadkana ka dhaco badanaa curfiga muta-akhiriinta waxaa lagu yacnii wixi dadkan muta-akhiriintee dambe ayagu wax ay isdilaax ka dhigteen ayaa waxaa la rabaa in la dul dhigo shaarici hadalkiisa khalad baa ka dhasha meeshaas oo kale haddaad daalim aragto ilaahay oo daalim sheegay wuxuu noqon karaa dulmigii weynaa oo gaalnimada wuxuu noqon karaa daalim oo aan gaal ahayn faasiq hadduu allay rasuul ay ku hadlaan qad yakuunu kaafiran waqad yakuunu hayra kaafirin wahaakadaa yacnii haddii laga ay ku hadlaan kaafir haddii la yidhaahdo kii weynaana waa dhici kartaa inuu noqdo mid kalena way dhici kartaa xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa uriitu naara naartaa lay tusay fa idaa akharu ahliha annisaa naarta ayaa la itusay dadka ugu badanba waa haween yakfurna ayuu yidhi nebigu waa gaaloobaan buu yidhi haweenku yakfurna qiila waxaa lagu yidhi ayakfurna billaahi reer ilaahay miyay ku gaaloobaan baa layidhi qaala yakfurna alcashiir maya ninkay ku gaaloobaan wayakfurna alixsaan ixsaanka loo sameeyana way ka abaal dhacaan halkaas marka maxaa ka soo baxday kufriga in inta la idlaaqo midka yar in loo jeedo ha degdegin marka ku degdegin yakfurna ayuu nebigu yidhi naaguhu way gaaloobaan waa laga hubsaday yakfurna billaahi maya buu yidhi nacam yakfurna alcashiir wayakfurna alixsaan walidalika imaamu lbukhaari fiqhigiisa wuxuu yidhi xadiidkan baabun wuxuu ku keenay kufra baabu kufraani alcashiiri wa kufrin duuna kufrin wa kufrin duuna kufrin gaalnimo kasoo sokayso midii weyneyd ee diinta looga baxayay marka idan kufrigu waxau u qeybsamaa akbar iyo kufrun duuna kufrin ama kufrun asqar midkaad tidhaahdidba adiga nacam dulmiguna kadalika dulmun duuna dulmin baa jiro fisqiga kadalika hasaan tilmaanay nacam mararka qaar waxaad arkaysaa dulmigii oo lagu soo koobayba gaalnimada waalkaafiruuna hum aldaalimuun gaalada iyaga unbaa daalimiin ahaa leed nacam kee loo jeedaa markaas kii diinta looga baxayo ee ha u qaadanin dulmi un macsi un in laga hadlayo ha u qaadanin intaas marka waxay gogol dhig u tahay mo aqsaamta soo socota hadda aqsaama waxaan gelaynaa qeybta labaad marka hadda waxaan soo ogaanay ilaa iyo hadda kufrigu inuu yahay luqatan asatru wataqdiya sharcan inuu yahay did liimaan iimaan waxaa la yidhahdaan soo sheegnay aliimaanu qowluhu camal yaziidu wayanqus haddana iimaankii inuu isagu isku martabo ahayn oo asal furu asal iyo farac inuu leeyahay oo jidka oo qashinka laga qaada iimaanka waa ka mid tahay laa ilaaha ila allaahuna iimaankay ka mid tahay dhinacaas waa iska waa iskaga iimaan laakiin isku derajo miyaa labadooda maya laa ilaha illah haddii laga tago ruuxu waa kufrinayaa laakiin haddii imaadatul adaa laga tago cani ariiq ruuxa ma gaaloobayo aqsaamu lkufri marka gaalnimada aan u imaano biictibaari xukmihi hadda marka waxaan u imaanaynaa kufriga dhowr dhinac baan ka qaybinaynaa aqsaamu lkufri waxaan ka bilaabaynaa biictibaari xukmihi shaygan in la xukumo oo gaalnimo lagu xukumo meeqay u qeybsantaa biictibaari xukmihi marka la fiiriyo labay u qeybsantaa tamhi gogoldhigii baana kusoo sheegay kufrun akbar iyo kufrun asqar gaalnimada sharcigu markuu xukumaayo imaa wuxuu u xukumayaa gaalnimadii weyneyd ama midii yarayd culamada marka taqsiimkan in gaalnimadu akbar iyo asqar u qeybsanta waxay ka istimbaadeen axkaamta nusuusta xadiidkii uriitu naara fa idaa akharu ahliha annisaa yakfurna qiila ayakfurna billahi qaala yakfurna alcashiir wayakfurna alixsaan xadiidkii kale sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun ruux muslim in lala dagaalamo waa gaalnimo sharcigu gaalnimo xukumay laakiin tii weyneyd miyuu xukumay mase midii yarayd buu xukumay nusuus kaley u baahan tahay in dib loogu laabto ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu ayagoo dagaalamaya ayaa ilaahay aayaddan wuxuu ku magacaabay mu'miniin faman cufiya lahu min akhiihi shay-un ninkii laga cafiyo walaalkiis dhiiggiisa ninka la cafinayo waa nin wax dilay waay kan laga cafinayana waa ninkii muslimkaa walaalkii ah uu dilay waay ilaahayna walaalo ayuu ka cabiray labadooda inama almu'minuuna ikhwatun aayadii waa in daa'ifataani ka gadaalay inama almu'minuuna ikhwatun baa imaanayso maxay tustay marka arrimahaas gaalnimo ha la yidhaahda laakiin inaan diinta looga baxaynin ayay tustay marka tii asqarka ayaa la dhahayaa markawaxaa ka mid a sidoo kale maa naqalahu dabariyu walmarwasiyu fi tacdiimi qadri salaa cinda qowlihi tacaala waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun wuxuu soo naqliyey maxamed ibnu nasr almarwasi qaala taawuus laysa bilkufri aladii yanqulu can ilmila wa qaala caطaa kufrun duuna kufrin markaasuu kadib alimaamu almarwasi waxa uu yihi fakamaa kaana dulmu dulmayni wاlfusuuqu fisqayni kadalika alkufru kufraani sida yacnii dulmigu ou laba u yahay fisqigu laba u yahay kufriguna laba u yahay axaduhumaa yanqulu can ilmila mid qofka diinta waa ka saaraa walaakharu laa yanqulu canha midka kalena diinta kama saaro tacdiimu qadri salaa ayb safcada saddex boqol afartan iyo saddex dabcada maktabatu alcilmi marka maxal shaahidka waxay tahay aayadda marka kufrigu ay tilmaantay wuxuu noqon karaa kufrigii diinta looga baxaye midaan diinta looga bixinna wou noqon karaa labadaba waa ixtimaalaysaa nacam basdiga mas'aladanna mowduuc gaarkiisa leh waay nacam hadda yacni alxukmu bigayri maa anzala allah ka hadalkiisa uguma tala ma ku talagelsaniye yacni maxalushaahidkun waxay tahay fii bacdi alxaalaad ninka xukumaaya ilaahay keyrkii waxaan yacni bigayri maa anzala allah ku xukumayo ayaa waxaa dhici karta mararka qaar in aan kufri diinta ka saara aan lagu xambaarin kufrigiisu nacam mar hadday sidaa tahay marka kufrigu inuu qeybsamayo ayay culimmadu ka qaateen meeshaas imaamu lbukhaari tabwiibkiisana wuxuu ahaa baabu kufraani alcashiir wa kufrin duuna kufrin kufrun duuna kufrin yaa yidhi ayaa lagu leeyahay nacam ilaahay maa yidhi rasuulkiisa maa yidhi daalle iyo rasuul waa laga waxaa yani waxay yidhaa hadal ay yidhaahdeen ayaa waxaa laga istimbaaday a'immadii ahlu sunnaha ay ka istimbaadeen in kufrigu laba u qeybsami karo akbar iyo asqar inuu u qeybsamo ayay marka ka qaateen ayb alimaam ibnu lqayim waxa uu yidhi kitaabkiisa la yidhaha madaarij saalikiin safxada sade juska saddexaad safxada saddex boqol soddon iyo toddobo fa ama alkufru fa nawcaani kufrigu waa laba nooc kufrun akbar kufri weyn wa kufrun asqar kufri yar falkufru lakbaru midka weyn huwa almuujibu lilkhuluudi fi nnaar waa midka waajibinayo naarta qofka inuu ku waaro waalasqaru midka yarna muujibun liistixqaaqi alwaciidi duuna alkhuluud kufriga asqarka ahna waxa uu keensanayaa ama yani waajibin wuxuu waajibinayaa ruuxu inuu mutaysto waciid goodi laakiin duuna alkhuluud inuu naarta ku waara ma waajibsanayo kufriga akbarka ah mararka qaar waxaa la yidhaahdaa alkufru lakbar maa yudaadu asla aliimaan kufriga akbarka waxaa la yidhaahdaa waa waxa asluliimaan kasoo horjeeda kufriga muqaabaleeyo ayaa la yidhaahdaa waalasqaru kufriga asqarkaana yudaadu kamaala aliimaani alwaajib kufriga asqarkaana wuxuu ka hor uu kasoo horjeedaa furuucdii iimaanka ay waajibka ahayd dhinaca kale marka taas waxaa weeyaan biictibaari xukmihi labaa loo qeybiya akbar iyo asqar alkufru aqsaamu lkufri aqsaamu lkufri alakbar biictibaari bawaacihihi wa asbaabihi kufrigii weynaa baan hadda soo qaadno waxaan leenahay aqsaamu lkufri kufriga qeybihiisa biictibaari bawaacihihi waxa keena marka la fiiriyo qofkan inuu kufriyo waxa sababa marka la eegay la fiiriyo ama asbaabta keento ama baacifka ku bixinaya marka la eego kufriga akbarka ah waxau u qeybsamaa ilaa shan qaybood qaarna way isdhexgeliyaan culammada qaar lix bay yidhaahdaan qaar afar bay dhahaan qaarna shan bay yidhaahdaan afar shan lix intaba waa layidhi waa kufriga akbarka ah baacidka sa keeno waxa keena marka la eego wuxuu u qeybsamaa ilaa afar qaybood ama shan qaybood ama lix qaala alimaamu albagawiyu raximah llah taqsiimkaana daa'iman haddaad aragto culimmada wax qayqaybinayso qasab maaha in ilaahay uu yidhaahdo shaygan laba u qeybsamaa saddexba u qeybsamaa afarba u qeybsamaa laakiin nusuustiibaa intay dhex galeen ahlucilmiga ayay taqsiimkaani kasoo qaataan haddii tawxiid la qaybinaayo haddii arkaanta salaada la sheegaayo haddii la sheegaayo yacni kufri la qaybinaayo kulluhu yacni waa wax laga soo qaaday istiqraa wax ku yimid waa istiqraa kulli ah imaamu lbagawi marka tafsiirkiisa macalimu tanziilka la yidhaahdo imaamu lbagawi waa taqaanaa waxaa taqaanaan waxaa la yidhaahdaa abu muxamed alxusein ibnu mascuud albagawi shan boqol lix iyo tobankiiba u dhintay a'imadii waaweyneydii fuqahada muxadisiinta ahaa buu ka mid ahaa kutub fara badan buu leeyahay sharxu sunna ayaa ka mid a dhowr mujalad ah waxaa ka mid a kutubaha uu leeyahay altahdiib fii fiqhi imaami shaafici tahdiibku marka waa marjic waa imaamu lbagawi nacam waa madhabka aada usoo naqliyaa marka imaam faqiiho weyn weeyaan caqiidadiisuna ay tahay caqiidatu ahli sunnati waljamaca tafsiirkiisa markau fasirayo qowluhu tacaala in aladiina kafaruu sawaaءun calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun fi suurati اlbaqara awaa-isheeda wاlkufru calaa arbacati anxaa buu yihi kufrigu waa afar qaybood kufru inkaarin kufri la yidhaha kufru inkaar ruuxu inuu inkiro sharciga waxaani wax jira ma ahan qur-aan ma jiro rasuul ma jiro inkaar nooca labaad waxaa weeyaan kufru juxuudin waa kufriga diidmada wixii waa yaqaanaa laakiin waa diiday jaxdi ayuu la yimid oo waa diiday wa kufru juxuudin yacni waxaan dhihi karnaa kufru juxuud dafiraad waa kufriga dafiraadda ah waa yaqaanaa laakiin waa isyeelayeelayaayo sidii nin wax inkiraayaad moodeysaa laakiin isagu waa waa tan ilaahay fircawn ou ka sheego wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan ilaahay uu yidhi waa kuwa ilaahay subxaanah wa tacaala uu yidhi alla uu yidhi qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun iyagu waa og yihiin laakiin madax adeyg bay u yeelayaan u jaxdinayaan kan saddexaad waxaa weeyaan waa kufru cinaadin ayuu yidhi kufru cinaad kufriga madax adeyga wixii waa yaqaanaa waa qirsan yahay haddana laakiin waa ku madax adeegayo madax adeyg ma ogola inuu uhogaansamo kan kalena waa kufru nifaaqin buu yidhi waa kufru nifaaqin afka islaamnimou ka sheeganaya qalbiga gaalnimou ku haystaa fa kufru linkaari baqawi marka wuxuu leeyahay fa kufru linkaari kufru inkaarka an laa yacrif allaha aslan waaba inuunan ilaahayba aqooninba qofka walaa yactarifa bihi waana inuunan ictiraafin ilaahay fiiri marka kufru inkaarka muxuu ku fasiray baqawi baa warka wato an laa yacrif allaaha waaba inuunan ilaahay aqoonin aslanba ruuxa ilaahay maba yaqaanba waa kufri oo jahliga kan culimmada qaar waxay ku sheegaan kufruljahli bay dhahaan xaafid xakami isaga wuxuu yidhaahdaa kufruljahli buu ka cabiraa ee jahli iyo kufri meel ma isla geli karaan way isla geli karaan imaamu ibnu jariir itabari aayadahan markuu fasiraayo alaa inahum hum lmufsiduun walaakin laa yaclamuun markuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa inay dhici karta ruuxa isagoon waxba ogeyn haddana inuu gaal ahaan karo ou kufrin karo aayaddana way tilmaamaysaa waxaa kaloo tilmaamaysa sidoo kale yacnii ruucu xujadii waa u timid wuu fahmi karaa laakiin isagu marka isyeelyeelkiisa ayuu marka waxaas wuxuu sababay inuu inkiro shaygan iimaanka ah marka waxaa ka dhashay kufri kufru inkaar dheh ama kufru jahli dheh kaa doonta marka ku sheeg xaafid xakami isaga kufru jahlin ayuu ku sheegaa ibnu jariir isagoo hadalkiisa waxau ahaa wuxuu yihi naam wadalika ayb min xukmi illaahi fahum ayb haa waxa uu yidhi dallu daliili xukunka wadalika min xukmi illaahi kaas waa xukunka ilaahay buu yidhi aayadda alaa inahum hum lmufsiduun markuu sheegayo ayb fahuwa adallu daliili calaa takdiibihi jalla hanaa'uhu qowla alqaa'iliina ana cuquubaati illaahi laa yastaxiquhaa ila almucaanidu rabbahu fii maa lazimahu min xuquuqihi wa furuudihi bacda cilmihi ayb wa hubuuti alxujati calayhi bimacrifatihi bilusuumi dalika iyaahu marka kufrigan inkaarka hor ruuxu inuunan ilaahayba aqooninba ama kufri jahli dheh ama kufri inkaar dheh waa nooc kufriga akbarkaa ka mida ruuxii marka xujadii waxaa dhici karta qiyaamulxujana waa ku sharxi doonaa markaan ka hadlayno xujadii inay agtiisa taallo isagii aanu rabin inuu dhagaysto ama xujadii haddii uu isku dayo inuu fahmo waa fahmi karaa laakiin isagaa dayacay kaasoo kale jaahil waaye maca daalika macduur ma ahan kufruhu waa kufru inkaar ama kufru jahlin kaas isagu marka sidaasuu sheegay wa kufru ljuxuudi kufru juxuudkana an yacrifa allaha tacaala waa inuu ilaahay yaqaano biqalbihi qalbigiisa inuu ilaahay ka yaqaano walaa yuqiru bilisaanihi laakiin carabka ka qiran maayo ama walaa yuqira bilisaanihi wa an laa yuqira bilisaanihi carabkiisa inaanu ka qiranin ka kufri ibliis wa kufri lyahuud oo kale ibliis ilaahay ma yaqaanay mase ma aqoonin waa yaqaanay qaala fabicizatika la uguyanahum ajmaciin buu leeyahay yahuud waa taqaanaa aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum maca dalika gaalay ahaayeen maxaa yeele jaaxidiin bay ahaayeen qaala allahu tacaala falamaa jaa-ahum maa carafuu kafaruu bih markuu u yimid waxi ay garteen way ku kufriyeen wa kufru lcinaadi kufriga la yidhaha kufrulcinaadka huwa an yacrifa madax adayga huwa an yacrifa allaha biqalbihi qalbiga waa ka yaqaanaa wayactarifa bilisaanihi carabkiisa waa ka qiran yahay walaa yadiinu bihi laakiin inuu ka diin dhigto ma rabo qalbigii waa ka qirsan yahay waa ku hayaa afka waa ka qiranayaa laakiin inuu diin ilaahay ka dhigto alle ku caabuduu diidan yahay ka kufri abi aalib oo kaleba abu aalib waa qirsanaay qalbiga diinta afkana waa ka qiray weliba inay diinta xaq tahay laakiin inuu u hoggaansamo ayuu diiday walidaalika gabaygiisii waxaa ka mid ahayd walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani اlbariyati diina lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina waxau yidhi waan gartay nebi moxamed diinkiisu inuu yahay min khayri adyaani اlbariyati diinan adyaanta khalqiga ka yacni diin ahaan midda ugu khayrka badan inay tahay lowla almalaamatu eed haddaynan jiri lahayn aw xidaaru masabatin ama cay digtoonaanshaaan ka digtoonaanayo on ka cabsanayo haddaanay jiri lahayn lawajadtanii samxan bidaka mubiina waa ku raaci lahaa buu leeyahy marka raacidiibuu inqiyaadkii baa laga waayey feeri qalbigiina waa laga helay inuu ka yacni qirtay ka ogolaaday qab afkiina waa ka ogolaaday laakiin inuu ka diin dhigto ayuu diiday waa nooc kufriga iyadana ka mida naca wa amaa kufru nifaaqi kufru nifaaqa fa huwa an yuqira bilisaanihi waa inuu carabkiisa ka qirto walaa yactiqida bilqalbi laakiin qalbiga aanu ka ictiqaadin kanna waxaa weye waa nooc kale afka ayuu ka qiranayaa iimaanka qalbiga laakiin gaalnima uga jirto kaas marka waa kufru nifaaq baa la yidhaahdaa waana kuwii qur-aanku munaafiqiinta uu ka hadlay kuwii uu ka sheegay kufriga uu ka sheegay wuxuu yidhi marka wajamiicu hadihi اlanwaaci sawaaءun fi ana man sawaaءun intanoo dhan waxaan anwaacdan aan sheegno dhan waa isku wada mid ayb ana man laqi fi ana man laqiya allah waxay iskugu mid ka yihiin fi ana man laqiya allaha tacaala biwaaxidin minha laa yagfiru lahu ama laa yugfaru lahu laa yugfaru lahu qofkii la kulmo oo ilaahay kula kulmo wax kamida hal kamida kuwaan loo dembi dhaafi maayo tasmiyada hadda marka afar buu baqawi uu sheegay ibnulqayim madaarij saalikiinka lix buu sheegaa kufru inkaarin wa takdiib kow dheh kufru inkaarin wa takdiib kufriga inkiridda oo jahliga ah iyo wa takdiib iyo beeninta rususha in la beeniyo qur-aanka in la beeniyo waa nooc weliba ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa noocaas ma daa'imi karo iyadoo diinta ay socoto oo dad sheegayo ay jiraan oo ninka noocaasa diinta ilaahay lagu akrinayo habeen iyo maalin haddana kufru inkaar oo sii socdo ma dhici karto maxaa yeele wuxuu isku bedelayaa juxuudu isku bedelayaa marka dambe nacam ilaa ma ogtahay dalaa-isha qur-aanka iyo sunnadu yacnii ilaahay ruuxu yacnii waa haddii uu yidhaahdo ilaahay ma jiro maanta hadduu yidhaahdo xujada inay inu in lagu oogo ee uu fahmo wax badan ma qaadanaysa nacam walidaalika kufaartii nebiga uu la joogay markii qur-aanka uu ku akriyaba jaa wuxuu isku bedelaya kufrigooda wuxuu isku bedelayay juxuud waa ka tegaya inkaarka ma daa'imi karo iyadoo xujadii sharciga ahayd ay taagan tahay taas waa mid kan labaad waa kufru juxuudin kufru juxuud juxuudka waxaa weeyaan tii uu sheegayo qalbiga waa ka qirsan yahay laakiin afkuu diidan yahay inuu uga hogaansamo waa fircoonkii uu ku dhacayo wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa inuu fircown ilaahay qalbiga ka yaqaana aayaddaa waa tusaysaa iyo aayadda kaleo qaala aayadda kaleo qaala laqad calimta maa anzala haaulaai ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ir wa inii la adunuka yaa fircawnu mahbuuraa kan saddexaad ibnulqayim taqsiimkiisa kufru cinaadin waistikbaar mid iska madax adeyg iyo istikbaar ah qalbiga waa ka qirsan yahay afka waa ka qirsan yahay laakiin waa isla weyn yahay isla weyni ayaa ku jirta ayb kufru kan afaraad waa kufru nifaaqin kan shanaad waa kufru icraad bau keenay ibnulqayim marka kufru icraad waa maxay kufriga jeesashada xaqa laga jeesto icraadka wuxuu ku sheegay inuu ruuxu yidhaahdo sharcigii ilaahay alle subxaana watacaala rasuulkiisa sharcigiisa in uunan aqbalin diidinna mana aqbalayo mana diidayuu leeyahy aniga nacam inuu barto iyo inuunan baranin iskugu miday u tahay in lagu dhaqmo inaan lagu dhaqmin isku mid waa u arkaa waa kasii jeedaa kufru icraad baa la yidhaha kufriga noocaas oo kale ah wuxuu tusaale usoo qaatay nimankii la dhihi jiray bani cabdiyaaliil oo nebiga uu u tegay markii daa'if uu kasoo laabtay ee uu isu bandhigay diinta u sharxay markaasay waxay yidhaahdeen ilaahay baan ku dhaaranee walle waay haddii aada yacni been sheegayso haddee nin in lala hadlo astaahilaba ma tihidba haddaad run sheegaysana annaga naf indheheenna waa ku weyntahay inaan ku diidno yani mana ku yeelayna mana ku diidayna waa kufru icraad ayaa la yidhaha midkaas ruux inuunan diinta danba u gelinba haddii lagu dhaqmay haddaan lagu dhaqmin anim haddii lagu dhaqmana waa iska ogolahay haddii aan lagu dhaqminna waa iska ogolahay waa isk waa kufr icraad waa kaas oo kale ayb kan kalena waa kufru shaki kufru shaki baa la yidhaahdaayo ruuxu in shay iimaankiisu waajib ahaa ama yacni iimaankiisu ou ahaa asal inuu ka shakiyo sheikhulislaam moxamed ibn cabdilwahaab wuxuu ku magacaabaa noocan kufru dannina waa la yidhaha kufru danni aayadda isaga wuxuu soo qaataa wadakhala jannatahu wahuwa daalimun linafsihi qaala maa adunnu an tabiida hadihi abada wamaa adunnu saacata qaa'imatan u yidhi u malayn maayo inay saacadda istaagayso kufrigiisu ninkaa waa kufru shaki kufru shakin aw kufru dannin aduu middaa doonto ku magacow kufrigu adugu calaa kulli xaal biictibaari bawaacihihi wa asbaabihi intaan oo nooc weeyaan kufriga kufru juxuudka la yidhaahdo laba u qeybsamaa mutlaq iyo muqayad mutlaq waxay tahay inuu shareecada dhan diido qofka muqayadkiisuna waxaa weya shareecada dhan ma diidana laakiin qeyb buu diidan yahay waa gaalnimo un waa isla mid waa kufru juxuud sidoo kale kufriga shakiga qaadiciyaad kitaabkiisa la yidhaha ashifaa bitacriifi xuquuqi lmustafaa wuu uga hadlay kitaabka oo waxyaabaha lagu gaaloobo markuu ka hadlayo waxau yihi iclam ana man istakhafa bilqur'aani aw ilmusxafi ow shaka fii intuu soo wado wuxuu yihi ow shaka fii shayin min dalika fa huwa kaafirun cinda ahli lcilmi biijmaacin qofkii ka shakiyo shay sharciga ka mida ee iimaankiisu ou jaa yacni waxaa laga hadlayaa dabcan waa waxa iimaankaagu aanu ansaxaynin ilaa inaad rumaysan ma ahani wa ilaa qofka tafaasiisha sharciga wax kamida waa ka shaki karaa cilmi la-aan darteed oo adood masaa-isha salaada ku tacalluqday furuucda hoose ah ma wada aqoon kartid kulligeed inaad aqoonin baa dhici karta walidaalika haddii la sheego aada ka shakiso talo waxaan rukni miya mase ma aha haddii marka lagu yidhaahdo shay sharciga kamid aad ka shakisay maya kaa ma ahan kan la sheegayo dhinacaas marka iyadu waa taas dad badan ifraad iyo tafriid bay ka sameeyaan oo qolo badan oo waxaa jirta axa aada u badan kufriga waxay kusoo koobaan nooc anwaacdan kamida keliya qof baa kufriga dhan wuxuu ku koobayaa jahli oo wuxuu leeyahay kufri waxaa la yidhaahdaa ruuxi aan ilaahay aqoonin ama idaa carafa rabbahu fa huwa mu'min sida jahmiyada oo kale dadkan yacni dad badanoo hadda yacni kutub sheeg sheegaya ama dacwo wax uun sheegana oo sidaa waxaad arkaysaa yacni wardadaas ku dhex jira oo maalan waxay leeyihiin oy diidayaan maalan gaaladu ilaahay waa taqaanaa hadhihin buu ku leeyahay nacam sababtoo ah haddii la yidhaha gaaladu ilaahay way yaqaanaan waxaa ka dhalanaysa waa mu'miniin siday uga dhalanaya kufrigii miyaa keliya jahli ah kufrigu ma jahli keliya miyaana ruux asagoo ilaahay yaqaana gaal ma noqon kara miya waa noqon karaa ibliis baaba kamida nacam halkan kuu joogo soo ma garanin walidaalika marka waxa ay maxduurka ay ka cararayaan ama ay ka digtoon yihiin meesha maba yaalaba nacam ayb walidaalika marka qowl la sheego oo masaa-il imaan walkufri laga sheego waxaa ugu liita qowlkaas ayb in la yidhaahdo kufrigu waa jahli keliya oo ruuxii ilaahay hadduu yaqaano waa mu'min kaamilulimaan in la yidhaha khalad macrifadu qeyb iimaanka ka mida waay kulligiis ma kulligeed ma ahan sidoo kale jahliguna qeyb kufriga ka mida waayo kufriga oo dhan jahli ma aha ayb taa marka sidaa marka in loogu baraarugsanaado qole waxaa jirta iyaguna sidoo kale kufriga oo dhan ka dhigaysa juxuud oo aan u arkinba yacni jahligu inuu kufri yahay wahaakadaa qeyb kufrigu yacni shaki keliya ka dhigayso marka kufrigu waa inahan oo dhan iyo anwaacdan oo dhan weeyaan dhinac kale aqsaamu lkufri biictibaari maa yaquumu min acdaai lbadan biictibaari maa yaquumu bihi min acdaai lbadan si kalaan kufriga haddana u qaybinaynaa kufriga ayaan qaybinaynaa annagoo ka fiirinayno jirkaaga meesha kufriga uu ka dhacayo iyadoo la fiirinayo ruuxa jirkiisa oo waxaan leenahay saddex baa u qaybsamaa kufri qalbi ah kufri qowli ah kufri camali ah oo kufrigu mararka qaar waxau noqdaa ictiqaad waxau noqdaa qowl waxau noqdaa camal maahan kufrigu inuu yahay ictiqaad keliya un oo ruux hadduu wuxuu doono ku hadlo ficil allaale ficilkuu doono sameeyo ma gaaloobayo ilaa inuu ictiqaadka ka gaaloobo maahane waa yacni caqiidatu ahli lirjaa weeyaan nacam taa iyadana walidaalika marka kufriga wuxuu u qeybsamaa biictibaari maa yaquumu bihi min acdaa'i اlbadan kufrun qalbiyun kufrun qowliyun kufrun camaliyun saddexdaa weeyaan ayb qaala subkiyu fii fataawiihi subki taqiyudiini subki fataawidiis wuxuu ku yidhi yacnii tanbiih yar waxaa ah markaan soo qaadanayna culammada aan soo qaadanayna qaar ka mid ah waxaa dhici karta inay masaa-ishan iimaanka dhinac uga gefsan yihiin oy ahlu sunnaha ku khilaafsan yihiin dhinacayna ay ka waafaqsan yihiin yacnii shayga aan soo qaadanayno ama nin a'imada aan wax ka soo naqlinayno haalibkooda a'imatu ahli sunna weeyaan wixii markaa iyagu marka mas'alo ku qaldamo ama mas'alo kale asal kale oo aan masaa-ishaan ahayn ku qaldamay yani iyadoo haddii asalkan uu u saxan yahay naqliga laga soo naqliyaa waa sax waa sawaab haddii iyagu kan aan ka hadlayno hadduu u saxan yahay taas waa mas'alo mas'alada kale waxay tahay waxaa dhici karto meel inuu ka waafaqo asalkan laftirkiisa inuu ahlu sunnaha ku khilaafsan yahay laakiin meele inuu ka waafaqayo meeshii uu ahlu sunnaha ku waafaqo dee ahlu sunnauba waafaqayba maxaa marka ma ma waxay noqonaysaa marka mid mid khalada ma noqonaysa nacam walidaalika subki waxaan ogsoonahay inuu a'imada ashaacirada ka mid yahay ashaaciradana masaa-ishan alasmaa walaxkaam waa ku gefsan yihiin oo dhinacaas murji ay ka yihiin ashaaciradu haddana maca daalika laakiin meesha uu waafaqo ahlu sunnaha haddii laga soo naqliyo de waxaa weeye naqligii ahlu sunno oo batay un waay nacan oo ayr iyaga iyo keyrkoodba xaggooda ka yimid waay sidaa marka u ogow qaala subkiyu fii fataawiihi juska labaad shan boqol sideetan iyo lix wuxuu leeyahay atakfiiru xukmun sharciyun gaalaysiintu waa xukun sharci ah sababuhu sababkiisuna ou yahay jaxdu rububiyati rububiyada ilaahay oo la diido aw ilwaxdaaniyati ama waxdaaniyada la diido aw irisaalati ama risaaladoo la diido aw qawl nacam aw qowlun ama waa qowl aw ficlun ama waa ficil xakama shaaricu shaaricu ou xukumay biannahu kufrun inuu yahay wain lam yakun jaxdan yaanuba diidine jaxdi yaanay jirin fiirsadalka nacam ow qowlun meeshaan uga socdo waa meeshaas kufrigu waxaa weeyaan buu yidhi ow qowlun ama waa qowl ow ficlun ama waa ficil xakama shaaricu shaaricu ou xukumay biannahu kufrun inuu gaalnimo yahay wain lam yakun jaxdan dafiraad bayaynan ahaanin marka maxalushaahidka waxaa weeyaan kufrigiiba wuxuu ku daray qowlkii inuu gaalnimo noqdou sheegay ficil gaalnimo noqdana waa sheegay ictiqaad isaga waaba gaalnimo inuu yaalo garan karaa isxaaq ibnu raahuya oo a'imadii yacni shuyuukhdii bukhaarina ka mid ahaa wuxuu leeyahay wa mima ajmacuu calaa takfiirihi waxyaabaha ay yacni ku ijmaaceen gaalaysiinteedu wa mima ajmacuu calaa takfiirihi waxakamuu calayhi ay ku xukumeen kamaa xakamuu cala aljaaxidi ninka jaaxidkaasay u xukumeen oo kale waxay gaalnimo ugu xukumeen falmu'minu aladii aamana billaahi fiir hadalkan mu'minka ilaahay rumeeyey wa mimaa jaa-a min cindihi waxa ilaahay agtiisa ka yimidna rumeeyey huma markaa dabadeed qatala nebiya nebi dilay maalan ow amase acaana calaa qatlihi ama ka shaqeeyey oo ku kaalmeeyey nebi dilkiisa wain kaana muqiran haba ahaada nin qirsan wayaquulu yidhaahdo qatlu lambiyaai muxaramun yani qofka isagoo dhahayo ambiyada ilahay in la dilaa waa xaaraam haddana laakiin hadduu isagoo ka qayb qaatay shareecadoo dhanna waa rumaysana ha yidhaahdo waxaa laleeyahay yani kaa yani kufri ma ahan taa iyada waa kufri kufrigiisuna marka muxuu noqday ficilkiisaas gaalnimo nacam ee ninkaani muxuu aaminsan yahay la dhihi maayo mar haddii ku ficilku hadduu gaalnimo sidaa uu ku noqdo meelka marka tacdiimu qadri salaa juska labaad sagaal boqol iyo soddon dabcada maktabatu daar baad fiirinaysaa waxau yihi marka hadalka dhamaystirkiisu waxau ahaa fahuwa kaafirun wakadalika man shatama nabiyan qofkii nebi caayaa lamida ow radda calayhi qowlahu ama qowlkiisa ku celiyo min gayri taqiyatin walaa khawf iyadoo taqiyo iyo cabsi aanay jirin marka ruux haddii uu nebi caayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo kale hadduu caayo war caqiidadaadu maxay ahayd la dhihi maayo bimujarad caayadaasaaba gaa iskeeday gaalnimo u tahay idan alkufru yakunu bilqowli wa bilficli wa yakunu bilictiqaad alimaamu nawowi raximah llahu sida raximah llah kitaabkan macruufkood taqaanaanoo minhaaju daalibiinka riddada markuu ka hadlaayo wuxuu leeyahay qadcu lislaami biniyatin aw qowli kufrin ayb ayb qadcu lislaami islaamka oo la jaro oo la gooyo maxaa islaamka lagu jaraa marka uu ku go-aana oo kusoo afjarmaa qofka islaamkiisa biniyati niyo lagu jaro ayb biniyatin in lagu jaro ow qowli kufrin ama hadal gaalnimo a lagu jaro ow ficli ow ficlin ama ficil lagu jaro sawaaun qaalahu istihzaa'an ama jees-jees ha u dhaho aw cinaadan ama madax adayg ha u dhaho aw ictiqaadan ama ictiqaad ha u dhaho soo ma aragti marka ama ha u dhaho yacni jees-jees ama madax adayg ama ictiqaad ha u dhaho marba yacni waaa riddadu waxaa weeyaan islaamka oo la jaro ama go-o niyo ayuu ku go-i karaa qowl buu ku go-i karaa ficilba ayay ku go-i kartaa ayb idan marka riddadu waxay ku xasili kartaa ictiqaad qowl iyo ficil intaba sheekhu lislaam ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa asaarim almasluul calaa shaatimi rasuul juska saddexaad sagaal boqol toddobaatan iyo lix wuxuu leeyahay qowluhu tacaala laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum wuxuu leeyahay fabayana alla wuxuu caddeeyey annahum kufaarun inay gaalo yihiin bilqowli ay gaalo ku yihiin maxay gaalo ku noqdeenna bilqowli qowlkooday gaalo ku noqdeen maca annahum weliba iyaga oo lam yactaqiduu aan ictiqaadinin sixatahu wahada baabun waasicun buu yiri feeri fabayana anahum kufaarun bilqowli maca anahum lam yactaqiduu sixatahu aayaddu waxay caddaysay inay qoladani gaaloobeen waxay ku gaaloobeenna qowl ay tahay iyagoo weliba aan ictiqaadinin waxaas yacni markay nebiga caynayeen oo dagaalkii tabuug markii loo socday ahaydoo waxay dhihi jireen munaafiqiintiibaa waxay dhahayeen wallaahi maa ra'aynaa arqaba butuunan walaa ajbana cinda alliqaa'i min haa-ulaa'i alquraac ilaahay baan ku dhaaranay ma anan arkin wax ka calool waaweyn oo ka fulaynimo badan marka cadowgu ay isla isla kulmo kuwaan quraa'da ah quraa'dana nebiga asxaabtiisay u jeedeen waxyigii baa yimid marka ilaahay wuxuu yidhi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daaranina waad gaalowdeen iimaankiina kadib sheekhulislaamna wuxuu yidhi waxay ku gaaloobeen hadalkaas ayaga oo weliba ictiqaadkoodu ounan ahayn sidaas oo yacnii waxay ictiqaadsanaayeen warkaas inuusan run ahayn iyagu waa rumaysnaayeen saas laakiin qowlkooda waa waxay ku gaaloobeen buu yidhi ayb marka masaladan ilaa yacnii nuquul aada u tiro badan waxaa aada ugu tawasucay kitaabkan la yidhaha altawasut waaliqtisaad altawasut waaliqtisaad kitaabka la yidhaahdo ee uu leeyahay calawi saqaaf nacam ma ahan midkan xasan saqaaf la yidhaahda ma ahane calawi saqaaf waa nin kale magaca un bay wadaagaan dambe sheekh bin baasna taqdiim buu u sameeyey marka kitaabkaas aad yaa logula ayaa loogula laaban karaa sidoo kale marka aan leenahay qowl baa gaalnimo keeni karo ficil baa gaalnimo keeni karo waxaa weeyaan ma ahan macnaheedu qowlku gaalnimadu daliil u yahay ma aha ee isaga laftirkiisaa gaalnimadu ay tahay qowlka laftirkiisaa qowl kufriga noqon karo ficilka laftirkiisa ayaa ficil kufriga noqon karo ee kufri ayuu tusayaa ma ahan macnaheedu sida jahm ibnu safwaan uu qaboo kale ma aha waxaa kaloo shaekhulislaam yidhi waidaa takalama bikelimati lkufri gaalnimada kelmadeeda hadduu ku waramo dawcan isagoon la qasbaynin oo mukhtaar ah faqad sharaxa bihaa sadran laabtiisa waa u waasiciyey wahiya kufrun waana gaalnimo ictiqaadkiisaa la sugi maayo markaa naco qowlkii gaalnimada ahaabuu ku dhawaaqay waa ogyahay inay gaalnimo tahay qalbigiisa wax laga fiirinayo marka ma laha maxaa yeele qalbigiisa waaba u waasiciyeyba mar hadduu isagoo aan la qasbaynin kelmadii kufriga ahayd oo ku qowlay waxaad kaloo ogaanaysaa kufrigu camalna waa noqdaa sidaan sheegnay masalada marka camalka ku tacalluqdo tusaalayaal ay bixiyaan culummada waxyaabaha acmaasha ah afcaasha ruux uu ku gaaloobayo sanam loo sujuudaa ka mida musxafkaoo lagu tuuro wa ilqaa'i lmusxafi bilqaaduuraad baa ka mida qashinka oo lagu tuuro musxafka waxaa ka mida waxyaabahaas oo kale ay sheegaan nebi la dilaa ka mida waxaa kaley culimmada ku daraan laa siyamaa culimmadii yacnii sheekhulislaam moxamed ibn cabdilwahaab iyo axfaadiisa iyo dadkii dambe dacwada waxay ku daraan afcaasha lagu gaaloobo ee sideeda gaalnimo u noqoto waxay ku daraan mudaaharatu lmushrikiina wa icaanatuhum dida alislaami wa ahlihi gaalada oo la kaalmeeyo iyaga oo yacnii dhabar loo noqdo dida alislaam islaamka didkiisa iyo ahlihi iyagoo islaamka burburinaya in lala burburiyo ma dhici karto marka ruuxa isagoo sidaa yeelaayo haddana inuu muslim ahaado waxaad ogsoontihiin shaykhu lislaam maxamed ibn cabdilwahaab wuxuu ku daray arrintaa iyada ah nawaaqid lislaam naaqidka sideedaad meelahaasu ku sheegay mudaaharat lmushrikiin dida almuslimiin ilaahayna wuxuuna aayad wuxuuna soo qabsaday qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa inahu minhum ayuu soo qaatay aayaddaa iyadaa markaa tawalliga masalada tawalliga la yidhaahdo ama ruuxu inuu yacni ficil intuu gaalada ku taageero muslimiinta uu la burburiyo inay gaalnimo tahay ijmaacu ahli sunnati waljamaaca ku guntamay aayaddaana way tilmaantay ijmaacaasna laba ijmaac baan kaga gaabsanayaa ijmaac waxaa ijmaaca koowaad waa ijmaacu ibni xasmi ijmaac ibnu xasmi oo sheegay tilmaamay ibnu xasmi waxa uu yihi saxa ana qowlahu man yatawalahu minkum fainahu minhum inamaa huwa calaa daahirihi waxaa ansaxday buu yihi aayaddan inamaa huwa calaa daahirihi weeyaan daahirkeeda biannahu kaafirun ruuxu waxaa weeyaan kaafir min jumlati lkufaari kamida wa hada xaqun laa yakhtalifu fiihi itnaani min almuslimiin laba muslimiinta kamidana isku khilaafi maayaan ijmaaca labaad waa ijmaac sheekh yani sheekh cabdilcasiis ibni baaz uu keenay fataawadiisana ku sugan juska koowaad laba boqol toddobaatan iyo afar ayb waxa uu yidhi waqad ajmaca culamaau lislaam culamada muslimiinta waxay ku ijmaaceen calaa ana man daahara alkufaara qofka gaalada garab u noqdo cala lmuslimiina muslimiinta korkooda garab uga noqdo oo kaalmeeyo yacnii isagu markaa takhdiidkoodaas iyo waxaa muslimiin baabi-intooda kala qeyb qaato wasaacadahum biayi nowcin min almusaacada kaalmeeyo nooc kasta oo musaacadaha ku kaalmeeyo waxa uu yidhi fahuwa kaafirun midluhum gaal iyagoo kale a weeyaan kamaa qaala subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum laba ijmaac weeyaan marka ijmaacaas bacd innaas baa marka ayagu ijmaac ijmaacan bay waxay yidhaahdaan waxaa naqdinaya ama ka hor imaanayo ijmaac uu sheegay moxamed daahir ibni caashuur saaxibu kitaabi tanwiir wataxriir tafsiirkaa ninka iska leh muftigii tuunis ayuu ahaa jiray kitaab atanwiir wataxriir la yihahdo uu leeyahay kitaabku kitaab faa-iido badan waaye oo tafsiir ah ijmaac buu soo raray isaguna uu leeyahay sidaan ka duwan ayuu soo naqliyay marka ijmaacan iyo ijmaacaas waa iska hor imaanayaan bay leeyihiin marka laba ijmaac de ma iska hor imaan karto ijmaacu waa dalaalo qaciya waay nacam dalaalo qaciya say dalaalo qaci oo kale uga hor imaanaysaa labada ijmaac mid unbaa qaldan markaa nacam ayb ee maahan yacni laba daliiloo dhanniyo iska hor timid ma ahan ijmaacu dalaaladiisa dalaalo qaciya waa kana dalaaladiisa waa dalaalo qaciya marka laba daliiloo qaciya iska hor imaan mayaan nacam marka labada ijmaac yaa qaldan marka ijmaaca culummadan ay soo naqlinayaana yacni saxano maxaa yeele kan kale dabcan waa ijmaac maxamed daahir ibni caashuur waxaa la ogsoon yahay yani xagga caqiidadana ashcari buu ka ahaa xagga kale masaa-isha cibaadaadka iyo uluuhiyada ku tacalluqdana suufi buu ahaa nacam ayb marka ijmaac ahlu sunna marka laga hadlaya ahlu sunna aqwaashooda iyo ijmaacaadkooda ijmaaci ibnu baas marka in laga tago oo ijmaac meel hadda uu ka soo naqliyena aan aanay jirin oo ruuxa soo naqliyena ruux sidan aan sheegnay uu yahay yacni laba ijmaac oo marka ismuqaawamayn karta ma aha laba ijmaac oo ismuqaawamayn karta ma aha marka ijmaaca ijmaac marka kan muqaawamayn kara ma aha sidaa marka ugaa sidoo kale marka markuu soo naqlinayo culamaa ul andalus oo dadkii yacni gaalada u kaalmeeyey lama gaalaysin wax noocaas oo kale ee culamaa ul andalus waxaa la helayaa culamo kaleo iyaguna gaalaysiisay nacam ayaa la helayaa nacam marka taa iyadu waxay u baahan tahay si fiican in loo fiiriyo kutubta kitaabka wenshariis iyo micyaarka iyo dib in loogu noqdo aada loo daalacdo iyo u baahan yahay calaa kullin arrintan iyadana marka ictiqaad looma shardiyo ruuxa ma ictiqaadsan yahay diinta gaaladu inay xun tahay iyo in kale loo shardin maayo mar hadduu icaano sameeyey oo ficil ahaan kala qeyb qaadanayo masaladan marka waxaa weeyaan waxaa roon inaan inta intaan ku joojino casharka dambe mas'aladan iyo inta ka dhiman hal cashar insha allahu tacaala marka ay noqoto saasaan rajaynayna insha allahu tacaala marka mas'aladan iyo anwaac kale oo iyaguna kufriga oo u qeybsamo iyo waxaa noo dhiman dawaabidii kufriga takfiirka takfiir takfiir lmutlaq iyo atakfiir lmucayanka ayaa noo dhiman casharka dambe ayaan insha allahu tacaala casharada soo socda kolley waqtigeeda waa la sheegi doonaa ayaan insha allahu tacaala ka dhigi doonaa wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin